alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllahu wslama wbaaraka clى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى alih wصaxbihi wslama tasliima kaiira
قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وحو halkan mu'alifku ka gelayaa inuu sharaxo ruknigii ka mid ahaa arkaanta iimaanka ee ku saabsanaa walyowmi alaakhir yacnii maalinka dambe in la rumeeyo yowmul aakhirkaasina waa yowmul qiyaama maalinka qiyaamo weeye marka maalinka dambe ama alyowmu alaakhir waxaa loo leeyahay liannahu laa yowma bacdah maalin ka dambeeyaan jirin fa huwa aakhiru lmaraaxil marxaladaha qofku uu marayana ta u dambeyso weeye oo marka koowaad marxaladda aadamaha ama dadku ay marayaan waa marxalatu lcadam waa xaal aanay jirin hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura xaaladda labaadna waa marka ay ku jiraan fii baطni alummahaat caloosha hooyooyinka waa marka ay ku jiraan ee ilaahay jalla wacalaa meeshaasi uu ku abuuro marxaladda saddexaadna waa marka adduunyadan aynu hadda joogna ay yimaadaan qofba inay la gaadhaba marxaladda saddexaadna waa marka adduunyada laga tagaa aakhiradii weyneydna aanay imanay qiyaamihii aanu weli dhicin xaaladda lagu sugan yahay waa almarxalatu albarsakhiya ama daaru lbarsakha markay dadku ku jiraan dadka intooda badan ama intii heshaa xabaalla waa la aasaa marka ama qofka ha la aaso ama yaan la aasina mar hadduu dhinto suurtiina weli aan la afuufin xaaladdaa uu ku jiro ayaa marxaladdaana looga jeedaa iyadana ilaahay baa qur-aanka ku sheegay wa min waraa'ihim barsakhun ilaa yowmi yubcahuun xaaladda shanaad ee ugu dambaysaa waa xaaladdaasi waxa weeyaan qiyaamaha kolka suurta la afuufo waana inoo imanaysaa markaa ikhwaani rukniga ku saabsan in la rumeeyo walyowmi alaakhir waxaa soo gudagelaya rumayntiisa sidaa sheekhuba sheegaya laga bilaabo qofka marka uu geeriyooda naftu ay ka baxdo wax alla waxa ka dambeeya xaaladdaa wuxuu la kulmaayo kala duwan rumaynta la rumeeyo ayaa soo gudagelaysa ee arrimahana waa arrimo maqan waxa markaa la raacayaa oo la rumaynayaa uun khabarka ilaahay iyo khabarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaanaynu yaro baraarujinaynaa halkaa qodobka ku saabsan adduunyadan inta la joogaa waa maalmo kooban marka la eego ummaddeena ummadda nebi muxameda sala allahu calayhi wasalam waxay leedahay cumrulkhaalib wax la idhaahdo yacnii dadka badidoodu inta aanu dhaafin wakhtigaasina waa lixdan ilaa toddobaatan inta udhaxaysa acmaaru ummatii maa bayna sittiina ila sabciin ummadayda cumriyadeedu waa lixdan ilaa toddobaatan inta udhaxaysa inta gudubta ee da-daa sare u dhaafta ayaabana yar baa rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inta da-daasi aan la gaadhin way jiraan dadka qaar ilaahay jalla wacalaa uu ofsado waxaa kaloo jira da-daasi dad dhaafaana way jiraan laakiin sida loo badan yahay da-daasi lama dhaafo haddii la eego da-da ah ama sanadadaasi waa wax kooban oo fara ku tirisa weeye da-daasi ayaa isugu jira wakti qofku waxa weeye hurdo iyo wakti uu ilaahay caabudayo wax wanaagsan uu wado iyo wakti uu howlihiisa gaarka ah iyo danihiisa ku guda jiro haddii hoos loogu sii dhaadhaco waxaa iska dhici karta inta qofku cibaado ama raalligelinta ilaahay uu taagan yahay wakhtigiisa kolka la ysku celceliyo wax aada iyo aada u yar inay noqoto waxaa markaa halkaa walaalayaal laga qaadanayaa geerida in aada iyo aada loo xasuusto oo ilaahay jalla wacalaa laga boqo waayo dhimashadaasu waa mid imanaysa wa kullu aatin qariib wax kastaoo imanayaana waa mid dhow ha timaadee gooray imanaysa ma garanayno dhinaca la dhinacay nagaga imanaysana garan mayno wax laynooga soo sabab dhigayana ma garanayno wamaa tadrii nafsun maada tagsibu hada wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut maalin kastoo ina dhaafa iyo wiil kastoo ina dhaafa iyo bil kastoo ina dhaaftaana iyo saacad kastoo ina dhaafta cumrigeennu waxa weeyaan wuu sii yaraanayaa waxaynu u dhowaanaynaa xagga aakhirada iyo qabriga waxaynu ka durkaynaa daartan adduunyada la idhaahday aynu joognaynu ka durkaynaa ruknigan haddaba waxaa ku jirta waxoogay tafaasiil badan baa ku jirta si kooban ayuu sheekhu masaa'ilkiisa wax ka mida u baraarujinaya wa min aliimaani bilyowmi alaakhiri rumaynta maalinka dambe la rumaynayo waxaa ka mid a aliimaanu in la rumeeyo bikulli maa akhbara bihi اnnabiyu wax kastoo uu ka waramay nebigu sala allahu calayhi wasalam oo mimaa kii ahada yakuunu dhacaya bacda almowti geerida dabadeed geerida dabadeed wixii dhacaya ahaaday geeriduna cinda ahli sunna kolka la eego waa makhluuq ka mida makhluuqaadka ilaahay oo sida ilaahay xayaatadiiyo nolosha u abuuray ayuu geeridana u abuuray aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala marka waa arrin wujuudiya weeye qaala fa yu'minuuna waxay rumaynayaan bifitnati alqabri imtixaanka qabriga iyo wa bicadaabi alqabri cadaabka qabriga iyo wa naciimihi nicmadiisa fa ama alfitnatu fitnada miyaa fa ina annaasa dadka yumtaxanuuna waxaa lagu imtixaanayaa fii qubuurihim xabaalahooda ayaa lagu dhex imtixaamaya fitnada qabriga waxaa laga keenay luuqa ahaan min fatana fitnaduna waa alikhtibaaru waalimtixaan yacnii in la is-imtixaano ayaa fitnada looga jeedaa marka imtixaanka qabriga ee hadda loo jeeda ama axaadiidtu ay sheegtay waxa weeye su-aalu lmalakayn waa su-aasha labada malag qofka ay ku weydiinayaan rabbigii iyo diintiisa iyo nebigiisa uu raacayay ama uu rumaysnaa su-aalaha iyo imtixaanka noocaasa ayaa fitnatulqabri looga jeeda qabrigana sheekhu marka uu ku xidhay bifitnati alqabri macni waa sida badan baa dee dadka la aasaa xabaal bay galaan laakiin qofku haddaan la aasinba oo uu baddaasi waxa weeye ay cunto ama uu bahal cuno ama dee ciiddaa iyo meelahaba uu ku madho uu ku googo-o mar haddii uu galay alxayaatu albarsakhiya fitnadaasi way la kulmaysaa wuxuu ihi mualifku isagoo fitnadaasi sii faahfaahinaayo fa ama alfitnatu fitnada miya fa ina annaasa dadka yumtaxanuuna waxaa lagu imtixaanayaa fii qubuurihim xabaalahooda fa yuqaalu waxaa lagu odhanayaa lirajuli qofka waxaa lagu odhanayaa nin unbuu ku halqabsadee laakiin dee dumarkiina waa la mid waxaa lagu odhanayaa man rabbuk rabbigaa waa ayo rabbigaa waa ayo macnuhu wuxuu kii ku abuuray ee aada caabuddo sheeg waa ayo wamaa diinuka diintaaduna maxay ahayd aada ku camalfali jirtay ee aada ilaahay ugu dhowaanaysay wama nebiyuka nebigaaguna waa ayo nebigaad rumaysnaydeed raacaysayna yuu ahaa su-aalaha saddexdaa ayaa la weydiinaya marka ma rabbuk su-aashaa marka la isweydiiyey rabbigu asal ahaan macnihiisu waxa weeye ka maaliga ah ee wax leh ee mudabbirka ah ee wax maamula ee sayidka ah ee muslixa ah ee wax hagaajiya wax rabeeya macaanidaasuu leeyahy haddii kolkaa alrabbu iyo alilaah labadaa magac haddii meel lagu sheegana kala macnay noqonayaan haddii meel lagu wada sheego oo waxaynu aragnay suuradan la ydhaha suuratu nnaas ama qul acuudu birabbi nnaas bilowgeeda meel baa lagu wada sheegay qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaasi ilaahi nnaas haddii meel lagu wada sheego kala macnay noqonayaanoo rabbiguna macaanidaasi aynu sheegnay buu yeelanayaa ilaahuna wuxuu noqonayaa ay alma'luuh ma'luuhna waa almacbuud ka la caabudo wey haddii laakiin midba gaarkiisa loo sheego oo meel kale lagu sheego kii kale macnihiisina uu ku hoos jira sidaa awgeed baa halkan man rabbukaba addoonkii la weydiiyey rabbigaa waayo si meesha towxiid urububiya uun aanay markaa u noqonee towxiid ululuhiyana ugu jiro halkan rabbigu macnihii ilaahna wuu iska koobsanaya rabbigii ku abuurtay ee kulahaa ee aada rumaysnayd isla markaana aada caabudi jirtaed cibaadada u gaar yeeli jirtay yuu ahaa saasaa macnuhu waxa weeye dhacaya diintaadi maxay ahayd nebigaagi muxuu ahaa imtixaanka noocaasa kolka la yska qaado fa yuthabitu allahu ilaahay wuxuu sugayaa aladiina aamanuu kuwa iimaanka la yimi bilqowli thaabiti hadalka sugan ayuu ku sugayaa ilaahay jalla wacala fayuthabitu allahu ilaahay wuxuu ku sugayaa aladiina aamanuu kuwa iimaanka la yimi bilqowli thaabiti hadalka sugan fi lxayaati اddunya nolosha adduunya iyo wa fi laakhirati aakhirada labadaba wayaquulu lmu'minu qofka mu'minkaahi wuxuu odhanayaa rabbiy allah rabbigay waa allah rabbi kay abuurtay waxa weeye ilaah allah waa ka cibaadada iga mutaystay ee cibaadada keligii leh walislaamu islaamnimaduna diini diintayda weeye oo dhaqankii iyo diintii aan haystay islaamnimadaasi weeye wa muxamedu nebi muxamedna sala allahu calayhi wasalama nabiyi nebigaygii weeye sidaasuu uga jawaabayaa su-aalahan qofkii muminkaa ilaahay sugan qowlkaa haabitka ah waxaa looga jeedaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah aayadduna waxay ku soo aroortay waxa weeyaan fitnatu lqabri baa aayaddu ay ku saabsanayd ama ay ku soo degtay sida uu sheegayo xadiidka bukhaariga iyo muslimka albaraa ibnu caasib warinaayo radia allaahu canhu ardaah marka ilaahay jalla wacalaa hadalka sugan ayuu ku sugayaa dadka ahluliimaanka ah ahlu towxiidka ah fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyo oo markanay iskaba yaacayaan ay iska caafimaadka qabaanna wuu ku sugayaa marka sakaraadku hayaa adduunyada ay ka sii baxayaanee xaaladda adag ay ku jiraanna wuu ku sugayaa aakhirana wuu ku sugayaa marka xabaasha la dhiga ee malagu uu imtixaanayo iyo marka laysa soo saare ilaahay jalla wacalaa la hor yimaado ilaan imtixaanku waa isdaba jooge intaaba ilaahay jalla wacalaa wuu sugaya waaya markaa sidaasuu qofkii mu'minka ahaa uga jawaabaya waxaa haddaba xusid mudan jawaabtan laga jawaabayaa mid qof walba u fudud ma aha bal laa yumkinu aljawaabu calayhi ay calaa hadihi اlas'ila ilaa calaa asaasi matiini min alcaqiidati walcamali الsaalix qof maaragtay kastoo adduunyada sidan u xifdisanaa ka jawaabi maayo waaya waxa markaa ka jawaabaya uun qofka camalkiisa wanaagsanna uu waxa weeye adkaa ee uu hagaagsanaa caqiidadiisuna waxa weeye ay saxnayd ee caqiido sax ah aaminsanaa ee ka aaminsanaa ilaahay jalla wacalaa iyo diintiisan islaamka iyo nabigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam intaba ka aaminsanaa caqiido saxiix oo hagaagsan kaasunbaa ka jawaabi karaya waayo arrintu waa tahbiit waa sugid ayaa xaaladaa qofku u baahan yahay wa tahbiitu min allahi jalla wacalaa tahbiitkuna xagga ilaahay buu ka ahaaday oo ilaahay baa cidduu doono sugaya fitnadaasi ikhwaani qabriga oo weli markaa aynu ku dhex jiro axaadiis aada iyo aada u badan baa ku soo aroortay bale axaadiista ku soo aroortay imtixaanka qabriga ka jira iyo nicmada qabriga dadka imtixaankaa baasa loogu nicmaynayo iyo cadaabka dadka qaar qabriga lagu cadaabayo axaadiista ku soo aroortay waxay ahlulcilmi badan yidhaahdeen waa mutawaatiraba alimaamu alalbaniyuna raximahu llah tacliiqa uu ku saaray daxaawiyada matnigeeda uu saaray wuxuu ku sheegaa magacowga labada magac labada malag ee qofka imtixaanka ka qaadaya munkar iyo nakiir lagu kala magacaabo mooyaane masaa'ilkaa kale axaadiista ku soo aroortay waa mutawaatira xadiidka ku soo arooray labadaa malag ee qofka su-aalaha weydiinaya munkar iyo nakiir in la yidhaahdana waa xadiid xasana munkar iyo nakiirna waxaa looga jeedaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen qofkan ay u imanayaana imtixaamayaan baan garanahayn dee munkarku waxa weeye wixii sharci ahaan munkar ahaa ma aha looma jeedo waxaa loo jeedaa qofkan aan garanahayn waxaa ka mid ah xadiidta ku soo aroortay qowlka rasuulkeenu yihi sala allahu calayhi wasalam inahu qad uxiya ilaya anakum tuftanuuna fii qubuurikum mila aw qariiba min fitnati dajaal waxaa lay waxyooday in laydinku fitnayn doono oo laydinku imtixaanayo ummad yahay xabaashiina si la mida ama ku dhow oo shakun min araawi si la mid ah ama ku dhow fitnada masiixu dajaal ninka la idhaahdo addajaal fitnadiisu aada iyo aada bay u daran tahay aada bay fitnadiisu u daran tahay waxyaabo markaa khawaariqulcaado ah oo ilaahay jalla wacalaa awood u siiyeyna wuu wataa ummad badan baana ku fitnoobaysa oo iska dabagelaysa oo sidaa ku aakhiro seegaysa in yarna ilaahay jalla wacalaa wuu sugayaa fitnadaasi almasiixu dajaal wuxuu rasuulkeennu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam laga bilaabo markii ilaahay uu abuuray nebi aadam iyo xawaa iyo ilaa inta suurta la afuufaayo inta ka dhexle adduunyada fitnooyinka iyo dhibaatooyinka ka dhaca fitnada ugu weyni waa fitnada masiixu dajaal fitno markaa leeg ama mid ka weyn oo ka dhacaysa ma jirto muddada intaa leeg koonka iyo caalamka markaa fitnada sidaa u weyn bay la mid tahay ama ay ku dhowdahay fitnada qabriga la ysku fitnaynayo halkaa waxaynu ka arkaynaa inay tahay fitno iyo imtixaan aada iyo aada u weyn qofkuna marka la idhaahdo imtixaan baa ku sugaayo imtixaan baa lagaa qaadayaa dee iskama fadhiyo u diyaargaroobaa waxbuu sii akhristaayo waxbuu sii bartaa oo si imtixaankaasi uu u baaso dee de u dadaalaa imtixaanka aakhiro kaa qabrigu ugu soo horeeyo ayaa mudan in loo dadaalo usuushan islaamku waa usuulul islaam saddexdan masale la isweydiinayaa waxay u baahan tahay cilmi iyo camal bay labadaba u baahan tahay waxyaabaha faraha badan ee markaynu adduunyada joogno aynu iska waraysanno ama aynu ku mashquulsannahay waad aragtaayoo mid quri su-aalaha kagama jiro caruurtaada laguma weydiinayo intaad dhashay xaasaskaagana lagu weydiin maayo adduun iyo waxaad dhaqdayna laguma weydiinayo mansib iyo darajo wixii aada gaadhay adduunye ahaan lagu weydiin maayo halkan midabkaagii iyo isirkaagii midna lagaa warsan maayo meeshaad ku noolayd lagu weydiin maayo ma qani baad ahayd mise faqiir lagu weydiin maayo waxa qofka la weydiinaya waa su-aalahaasi caanka ah ee halkaa yaalla ilaahay subxaana wa tacaala hayna sugo qaala wuxuu uhi wa ama almurtaabu qofkii shakisnaa miya fa yaquulu wuxuu odhanayaa haah haah buu odhanaya haah haah waa cod un dee uu samaynaya marka laa adrii garan ma ayuu leeyahy samictu waxaan maqlay annaasa dadka oo yaquuluuna leh shay-an waxle baan maqlay fa qultuhu anna waan iska idhu dadkoo waxlaalahun baan maqli jiro anna waan iska raaciyun laakiin waxaan garanayo ama aan markaa dabagalay ama aan xaqiiqsaday ma jiro fa yaquulu wuxuu odhanayaa haa haah laa adrii garan maayo samictu naasa dadka ayaan maqlay oo yaquuluuna la shay-an wax fa qultuhu anna waan idhi marka caqiidada iyo diintuma baahna uun ciddaasaan ka maqmaqlay waxay u baahan tahay qofku inuu yaqiiniyo oo uu fahmo oo waxa weeyaan markaa ku dadaalo ayay u baahantay fa qultuhu anna waan idhi buu odhanayaa fa yudrabu waxaa lagu garaacayaa bimirzabatin madaraq min xadiidin xadiid ka samaysa fa yasiixu wuxuu qaylinayaa sayxatan qaylo yasmacuhaa uu maqlaayo kullu shayin wax waliba ila alinsaana qofka mooyaane wax kaloo waliba uu maqlaayo walow samicaha alinsaanu qofku hadduu maqli lahaana la suciqa waxa weeye uu suuxilaaba oo uu miirdoorsoomi lahaa halkan qofkii markaa imtixaankaasi ku dhaca sida gaalkii kii munaafiq ahaa ee shakisnaa kii aan wanaagsanayn ee ka jawaabi kari waaya su-aalahaasi dee qabrigii baa lagu ciqaabaya madaraqaa weyn baa lala dhacaya cidda la dhacaysaana waa malaa'igta ilaahay jalla wacalaa uu diray qayladiisaa waxa weeye badanaysa ilaahay haynaga nabadgeliye waa xaalad adag qabrigaa aragteena iska cidlada ah ee waxa weeyaan markaa iska cidhiidhiga ah qofka lagu cadaabe ee halkaa lagu madaraq lala dhacaana iyo wax ka sii daran yacni waxa weeye waa ciqaab aada iyo aada looga naxa weeyaan xaaladaasu mudanaya haddaba xadiidkan qeybtiisan dambe laba xadiid baa waxa weeye isweydaartay xadiidka sheegaya fa yasixu sayxata yasmacuhaa kullu shayin ila linsaanu walow samicaha linsaanu la suciq waa xadiidkii ku saabsanaa janaasada marka la sii sido ya janaasada marka la sii siday raggu qaadaan ayaa midna waxay leedahay qadimuunii qadimuunii qadimuunii hore i wada hore i wada igaadhsiiya igaadhsiiya bay leedahay mida waa midna waxay leedahay yaa weylahaa ayna yadhabuuna biha guuldaradeeda xaggay ku wadaan xaggay geynayaan xaggay kusii wadaan bay leedahay markaa taa qaylinaysa ee barooranaysa ee le xaggay geynayaan guuldarraysata xaggay ku wadaan ayaa xadiiska wuxuu rasuulku sii sheegayey sala allahu calayhi wasalam qayladaa ay qaylinayso wax kasta way maqlayaan insaanka mooyaane insaankuna hadduu maqli lahaa la suciq uu miir doorsoomi lahaa inay kaba raacdo ayaana suuro geli lahay dad badan qaylada noocaasa markay maqlaan laakiin xadiidka ku soo arooray cadaabulqabriga xadiidka ku soo arooray wuxuu isagu ahaa waxa maqlaaya codkeeda man yeliihi cidda ku dhadhow baa maqlaysa hayra thaqalayn labada la cusleeyey oo jinka iyo insiga ah mooyaane waxyaabaha kale ku dhadhow sida xayawaanka iyo xoolaha iyo waxyaabaha kale ku dhadhow oo dhammi way maqlayaan waaya marka xadiidkani sidaasi ayuu sheegayaa waxaa la tilmaamaa ahlulcilmiga qaarkood ay tilmaamaan waxaa la yidhi waqtigii sheekh islaam uu joogay sheekhan kitaabka qora raximahu llahu tacaala ayaa meeluhu joogi jiray waxaa ka mida dimishqa caasimadda hadda syriya magaalo qadiim u horreysay meeshaasoo caasimad ahayd buu joogi jiro meel dee magaalo weyn ahayd culimo badan iyo dad badani meelay ka soo baxeen ahay marka waxaa la yidhi meel yaroo xoolaha dadku ay ku xidhan jireen fardaa iyo awrta iyo dameeraha iyo waxaa ayuunbaa neef alla neefkii lagu xidhaa waxaa la yidhi u cararaa u buubaayo u cararaaw neef alla neefkii halkaa la keena dee meelo kale haddii lagu xidhana waa iska caadi laakiin bartaa wax alla wixii la keenaa ee lagu xidhaaba wuu didayaa dabadeetana waxaa la yidhi sheekh islaam baa loo yimi waxaa la yidhi halkaasi waxaa ka jirta arrintaasoo dee neefkii xoolaah ee lagu xidhaaba uu ka cararayaa meeshaa maxaa ku jira ad malaynaysa wuxuu yidhi baa la yidhi waxaa laga yaabaa meeshan qof qabriga lagu cadaabayo oo qaylinaya inuu ku jiro ayaa iska dhici kartee bal meelahan baadhoo eega waxaa la yidhi meelihii waa la qoday waa la baadhay waxaa laga soo saaray baa la yidhi nin kiristaano waa hore lagu aasay ayaa laga soo saaray baa la yidhi waa cajiib waa faham waxa weeye aada iyo aada u fog marka calaa kulli xaal sidaasi ayuu u qaylinaya kii qabriga lagu cadaabayay ee lagu garaacay ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب فتنة دبدت أما قفك والله النعمين يا أما ولا عذابية oo imtixaanka marka la qaado dee qofna wuu baasaa qofna wuu dhacaa kii baasay qabrigaa loogu nicmaynayaa kii ku dhacayna qabriga ayaa lagu cadaabaya waxaynu haddaba isweydiinaynaa laba masalo koob kooban masalada koowaad waxay tahay dadka dhammaantood yaa imtixaankaa laga wada qaadaya mise bar baa laga soo reebaya mae bar baa laga soo reebaya waxaa ugu horeeya dadka aan imtixaankaa laga qaadahayn ambiyadii iyo rusushii ilaahay jalla wacalaa uu soo diray oo dee iyaga iyagaaba dadka dee la weydiinaya iyagaaba dadka lagu imtixaamaya ma nebiyuka la leeyahy soo ma markaa iyagu dee waa dad ka gunday qandarada ka gudbay oo ilaahay doortay oo iyagu imtixaanba dee uma baahna sidaa awgeed baa rasuulkeenu yihi sala allahu alay wasalam innakum waxaa lai waaxyoodaa innakum tuftanuuna fii qubuurikum idinka in laydinku maaragtay fitnaynayo in laynagu fitnaynayo ma odhan ee in idinka laynagu laydinku fitnaynayo uhi haddaad tin umadayda taasi waa qayb qaybta labaad waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waa sidiiqiinta dadka sidiiqiinta ah ee darajada la ydhaahdo sidiiqiya gaadhay waa darajadii abubakar iyo ay gaadheen radia allahu canhu wa ardaah iyagana lama imtixaanayo bacdu ahlilcilmi baa sidaa maray waayo waxay idhaahdeen shahiidkii oo ka hooseeya martab ahaan haddaan la imtixaan ahayn dee kii ka sarreeyeyna lama imtixaanayo saddex waxaa kaloo la imtixaam ahayn shuhadada dadka shuhadada ana la imtixaami maayo iyagana de marka iyadoo cadowgii la yska soo horjeedo oo ilaahay dartii uu u dagaalamayo iyo difaaca diinta marka sidaa lagu dilo kow ya isagoo aan sii ordahayno soo jeedo oo ilaahay dartii u diriraya dee kaasina imtixaanba uma hadhina imtixaankii uu maray isaguna oo ah kii rasuulkeenu lahaa sala allahu calayhi wasalam kafaa bibaariqati suyuufi calaa ra'sihi fitna xadiidka nasaa-i wariyey alimaamu alalbanina uu ku quweeyey axkaamu ljanaa'iska uu ku tilmaamaya macnii xadiis sugan inuu yahay werhwerhka seeftu ay wa ka leedahay madaxyadiisa ayaa fitnaba ugu filan macnii qofka sugnaaday ilaa seeftii la ysla dhaafdhaafaayey ilaa kurka lagaga jaray ama madaxa lagu kala baray qofka sugnaa ee soo dhabar adeygayay dee kaasi waxa weeye imtixaan kale uma baahna imtixaanka uu galay dee waaya waxaa kaloo markaa afar ah oo aan iyagana fitnadaasi ka badbaadaya almuraabituun dadka muraabidiinta waxaa looga jeedaa dadka dhintay iyaga oo dadka muslimiinta gaadh ka haya oo ka ilaalinaya cadowga oo tusaale ahaan ciidankii muslimiintood meel degan korjoog ahaan ama ilaal ahaan uga horeeya ee cadowga iyo gaalada ka ilaalinaya dee waanad garanaysaa oo qof u dhaxeeya dadkii iyo cadowgii kala dhex jooga waa qof dee hawlada ku jira soo maha naftiisii dee laga yaabo maaragtay inay khatar iskaga jirto marka xaaladda noocaasa ama qofka ciidamada dee xuduudaha jooga ee gaalada ka ilaalinaya dadka muslimiinta ah xaaladda noocaasa isagoo ku jira qofka dhintana fadaa-il buu leeyahay cajiibo fadaa-ishiisa waxaa ka mid ah camalkiisii u socday ee uu markaa muraabidka ahaa uu waday hadduu qur-aan akhriyay iyo hadduu tukanaya iyo hadduu khayr kala wadayba uu soconaya maba go-ayaba sidaasoo kale khayrkii iyo ajarkii uu muraabidnimada ama gaadhnimadan uu ku helayana isna ma go-ayo uu soconaya wa amina alfataan fitneeyahana uu ka aamin noqonayo uu ka badbaaday alfataan waa labada malag ee qofka weydiinaya su-aalaha xaadiid baa ku soo aroortay saxiixa iyo sunanka waa ku soo aroortoo sugan waaye marka calaa kulli xaal kaasna isagana la fitnayn maayo calaa kulli xaal kuwa kuyaabo kale oo ahlucilmigu ay maaragtay sheegaan oo qaarkood isku khilkhilaafaanna way jiraan saa'il kalena meesha way kusii jiraan masalada labaad waxa ay ku saabsan tahay xabaasha qayladaa ka baxaysa iyo garaaca qofka la garaacayo laynama maqashin oo wixii kale ku dhadhowaa maqlaaya haqalaynka mooyaane innagu maqli mayno in la cadaabayo in loo nicmaynayo kala garan mayno waxaa ahlucilmigu leeyihiin xikmadaha ku jira waxaa ka mid ah wallaahu aclame asturid meydkii la asturayo waayo haddii markaa qayladiisa iyo cabaadkiisa la maqli lahaa dee waxa weeyaan markaba waa la iska ogaan lahaa qaar waa taa laga waraabinayo wixii mutaystay ama uu ku jiri jiray waa taa markiiba ku bilaabantay baa dee la odhan lahaa oo halkaa xaalkiisu waxa weeye mu asturnaadeen waa ta labaad ee ehelkiisi iyo dadkii uu ka tegayna waa la ilaalinaya de dadkii in badan baa cadaabulqabrigaa maraysa qabriga loogu wada nicmayn maayo kii markaa qabriga lagu cadaabayaba qayladiisa haddii la maqli lahaa dee dad badan baa ehelkooda iyo dadkooda iyo haddii aa laba kuurooyo ummaddii ay ku noqon lahayd dhib ay ku noqon lahayd oo waxa weeyaan marka ay ku noqon lahayd haddii aa laba kuuroon yahay qaarkood baa laga yaabaa inay kuwa dhiman lahaayeen warwar iyo dhibaato oo xaaladiba aanay u hagaagtay uma lam yastaqira lahum qaraar waa ta kale eh waxaaba iska dhici karta qaylada haddaynan dadkuba u adkaysteen isku soo duuduuba waxaba ugu sii wada muhiimsan arrimaha ku saabsan cadaabulqabriga iyo naciimkiisa iyo arrimahaasi waa arrimo qeyb oo inaga maqan waa umuurun haybiya arrimo maqan weeyo maqanka loo nisbeeyey kitaabkiiyo sunnaduna way ku soo arooreen waajibkuna wuxuu yahaynaynu inaynu rumayno khabarkaa runta ah inuu yime saa sheegaaya inaynu rumayno ayaa waajibkuu yahay haddii markaa waxaba aynu maqli lahayn oo sanqadhu inoo bixi lahayd dee rumay wax la maqan la rumaynayo muu noqdayna wuxuu noqon lahaa wax dee mushaahid oo la arkaba soo maa oo qaybnimadan waa uu ka bixi lahaa qaybnimadaana dee ilaahay xikmaduu ka leeyahay oo qeyb shay maqan marka la isaga waramo dadka mu'miniinta ilaahay wuxuu ku ammaanay inay iyagu rumaynayaan suuratu lbaqara bilowgeeda aladiina yu'minuuna bilgaybi wayuqiimuuna asalaa mima razaqnaahum yunfiquun laakiin dee in badan oo kale ayaan rumaynahayn iyagu oo haddii allaba kuu roon yahay aan maaragtay rumaynahayn marka calaa kulli xaal fitnada noocaas ah ayaa walaalayaal qabriga ka jirta kaa loo nicmaynayana waxyaabo badan baa loogu nicmaynayaa kaa lagu cadaabayana waxyaabo badan baa lagu cadaabayaa casharkeenna berri baynu masaladaa kasii bilaabi doonaa subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online